inuu markaa ugu soo galgalaana ma banaana maxaa yeele dee khalwa ayay keenaysaa xaaraaniya inay isku gaar noqdaan dhibaato ayaana ugu sugna walaa tudaaruhuna litudayiquu calayhin ilaahay u curi ha dhibina dumarka si a ugu cudhiididaan dee maskinkaa iyo gurigaa da wuxuu leeyahay fain kaana fi daari dee daartii baa daar fara badan ahoo daarta waxaa ugu sugan maxramun lahaa maxram ayaa ugu sugan cida iyada maxaarimteeda ayaa ku sugan oo mumayizun dakarun lab isla markaa mumayizna aho wax kala garanaya mumayiz hortu lab oo isla markaa mumayizna waa ama walaalkeed ama abtigeed ama oo mumayiz ah wax kala garanayo de haddii meesha faaxishiyo xumaan laga samaynayo ee garanaya ina yaroo dibadda kusoo ciyaara la odhanaya aan ahayn mumayizun dakarun oo lab marka waxay leeyihin dakarkaasi waxba qayd maaha ee markaa tii dhadigeydna si walaasheeda iyo habaryarteedii ayana waa la mid bale aw maxramu lahu ama isagaa maxram unhaa dhadiga ay ugu sugantahay meesha masala hooyadii ama walaashii oo kalea joogta aw zawjatun ukhra ama islaan kalea guriga ugu jirta aw amatun ama addoonba u joogta aw imraatun ajnabiyatun ama islaan kale oo ajnabiya joogta taasna waa banaan yahay oo dee khalwadiiyo wixii laga yaabayay ayaa meesha ka baxday walow kaana fi daari haddii daarta ay ku sugan tahay xujratu maqsin ayaa ku sugan xujratun hadday tao fasakanaha axaduhumaa midkood uu dego daartii walaakaruna alukhraa tii kale ayuu deg alwadeeye fain itixaadad hadday midowdo almaraafiqu meelaha maraafiqdaahi hadday midowdo ka madbakin iyo waa mustalaaxin meeshii wax lagu karsanayey iyo meeshii lagu raaxaysanayey ushturida maxraman baa la shardiya wa ilaa haddaanay midoobina falaa lama shardiyo wayanbagii waxaa badan an yuqlaqa in la xidha maa baynahuma waxa dhexdooda min baabina wa an laa yakuuna mamaru axadihima midkood meesha loo maraya cala lukhraa kale waa inaanu ahayn wa suflun mid hoos iyo culun mid sarene ka daarin iyo xujratin ayuun bay lamid tahay wuxuu sheeku leeyahay haddii daarta xujro ay ku suganta xujra waa binaa waa dhiskaa yaree dee gaarka loo gooyey haddii daarta ay ku sugan maqsin yar ku sugan yahay fasakanaha axaduma midkood baa dabeedna daartii degey walaakharuna alukhraa tii kale ayuu degey yani maqs daartii baa lasii kala gooyeyo laba maqsin baa laga dhigay mid baa dabeedna daartiidan kii kalena xujradii kale iyo maqsinkii kale ayuu degan yahay wuxuu leeyahay fain itixaadat lmaraafiq meelaha la dheebsada ee maraafiqda ah ee guriga raacsan ee gurina aanu ka maarmaynin ee lagu dhimristo ka madbakin meesha wax lagu karsado wa musaraaxin dee meesha lagu raaxaysto ee la yar fadhiisto meeshaa biyaha la yskaga shubo ushurida maxramun maxram ayaa la shardiya mar hadduu gurigu sidaa isku yahay oo maraafiqdiisa ay midaysan tahay dee waa in gabadha maxram ay leedahay ama maxram isagu leeyahay waa inay joogaan si kaleana khalwada udhexin wa ilaa haddii kaloo maraafiqdu aanay midoobin ee xujro kasta daarta inteeda kalena waxay leedahay maraafiq xujradaasina maraafiq bay leedahay suuligeedii madbakeedii mustaraaxeedii mid waliba xamaamkeedi waa u gaar fala yushtarad maxram markaa lama shardiyo laba daarood oo kalun bay kala mid noqonayaan wayanbagii waxaa aboon buri an yuqlaqa maa baynahumaa waxa dhexdooda in la xidho min baabi albaabka iyo wixii usii dhexeeyana in la xidho weliba la musmaaro ayaa wanaagsan baylen wa an laa yakuuna mamaru axadihima midkood labadaa xujro midkood meesha loo marayaana waa inaanu calulukhraata kala ahayn yani midda waa inaan lasii dhex marayn oon tii kale loo sii dhex maraynin haddii albaabkii inta tan la galo ta kale looga sii baxayo iska dabagalka ay tahayna iyadana maxram baa la shardiyaa oo markaa laba kala noqon maayaan wa suflun iyo waculwun mid sare iyo mid hoose buu yihi masalan waa dabaqa qayb sare iyo qayb hoose ka daarin iyo waxujratin waxay la mid noqonaysaa un daar iyo dee xujare maqsin yaroo kasii go-an oo dee labadaasay hadday kala maraafiq yihiinna maxram la-aan bay kala geli karaan haddii maraafiqdu ay midaysan tahayna waa inay maxram meeshaa jiraan weliba waxaa la yihi wax wanaagsan oo ayadaasa sare dejiyo si aanu de isagu u daalacanin oonu u egeegin layn iyagun ba wax egeega lagu imtixaamay wallahu aclam istibrahi waxaa la yidhaha ayuu baab yahay marka istibruu luqaan waa dalab lbaraa-a beni noqosho doonideeda ayaa la yidhahdaa شرعيانا waxaa la yidhaha تربص الأمة مدة بسبب اليمين حدوثا أو زوارا لمعرفة براءة الرحم أو لشعب hawaya adoontii oo muddo nagaata milkii ku soo dariyey ama ka suulay daraaddeedna u nagaata si ay u ogaataan raximkeedu inuu beri yahay ama addoonsi markaa fa- baabkani bilowgiisa ilaa dhammaadkiisu waa addoon yajibu waa waajibaya waxaa istibraa la yidhahdaa bisababayni laba sababood ayuu ku waajibaa axadumaa midkood milku amatin addoon milkinteed weeye bishraayin ibuu ku milkiyo aw irtin ama dhaxal aw hibatin ama hibeyn aw sabyin ama soo qafaalasho aw radin bicaybin ama soo celin ceeb lagu soo celiyo aw taxaalufin ama isla dhaarasho aw iqaalatin ama ka celin wasawaan waxaa isku mida bikrun iyo waman istabra'ahaa tawabsaday albaayicu kii iibinaya qablalbayci ka hor wamuntaqilatun iyo mid ka soo guurtay min sabiyin iyo waimra'atin iyo wakayriha waxau sheekhu leeyahay waxay ku waajibtaa istibrahaas addoonta la hubsanayaa laba sababood ayay ku waajibtaa oo waxaana loo istibraynaya dee lixalli tamatuc oo kan istibraynaya ayaa doonaya tamatuceedu inuu xalaal noqdo ama in la guuriyo ka waa laba sababood midkood waxa weeye milku amatin waa addoon milkideed macnaha waa milkiga xuduudu milkin waa milkigeedii oo soo dariya oo muxuu ku soo dariyey bishraayin dee wuu iibsaday wa irtin wuu dhaxlay wa hibatin waa loo hibeeyo waa la siiyey aw sabyin ama dee wuu soo qafaashayoo dee waxay khaniime ayay ku jirtay dabeetana qaybtii buu dabeedna ku helay aw radin bicaybin ama intuu iibiyey baa ceeb loogu soo celiyey aw taxaalufin amaba intay dee iskhilaafdeen labadii ruuxee wax kala iibsay baa labadoodiiba dhaarteen oo saasuu ku fasakmo ay igu soo noqoto aw iqaalatin amaba iqaalo oo iqaaladu dee waa kacelinta waa kacelinta ayaa iqaalada la yidhaahdaa rasuulku sala la ala sl uxu man qaala musliman baycatahu aqaala low casratahu qofka ka celiya qof muslima iibkiisii ilaahay ayaa isagana asturaya oo u dhaafaya zalladiisa iyo meelka dhaciisa marka waxa weeye masalan laba qof baa dee wax kala iibsanay masalan addoon bay kala iibsanayaan ninkii iibsaday baa dabeednaa yar murugoonayo waxay ay sidii la noqon waayeen oo soo odhanaya dabeedna iga celi ila caqdigii wuu laazimo lama fasixi karo basoo dhan iga celi u ka celinaya iqaaladu waa taa marka haddii uu milkigeedii ugu soo dariyo iibkaa ama irtayda xalka ama hibada ama soo qafaalashada ama ceeb loogu soo celiyey ama dhaarashada isla dhaarteen ay ugu soo noqotay ama iqaalada yani istibra ayuu ku samaynaya uu iska hubsanaya waxaana isku mida buu yidhi tii bikaarada ahayd iyo tii kale waa isku mid xagga istibraha tii uu baayicu istibreeyey ee uu hubsaday ninka baayici intaanu iibinin beyca ka hor tii uu istibreeyey iyo taanu istibreyna iyana waa isla mid wamuntaqilatun min sabiyin tii sabi ka soo guurtay aan masalan isaga dee culuuq iyo ilmaanay kama suurtogelaynin wamra'atan iyo mid ay gabadhi lahayd oo gabadh ka soo wareegtay ama mid sabi lahayd oo ka soo wareegtay xaggiisa haata wakayruha iyo kuwaa la soo sheegay keyrkeedu markaa tii yarayd iyo tii quusataya maxaa ilahi rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi awdaas dagaal la odhan jiray sabaayo lagu soo qabtay alaa laa tudaw xaamilun xataa tadaca walaa kayru daati xamlin xataa taxiida xaydatan loo tegi maayo tii uurka lahayd intay ka dhalayso tii aan uurka lahayna intay hal xayd ka helayso loo tegi maayo ayuu yidhi wayajibu waa waajibaa istibrihi fii mukaatabatin mid la kitaabeeyo cujizad la cajzi geliyey wakadaa murtadatunna waa lamid fila saxi haddaan qabanno laa man mid maya khalad ka khaali noqotay min soomin iyo waictikaafin iyo waxraamin wa fi lixraami wejhun baa ku sugan waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo istibrihi uu ku waajibaa mukaatabo addoon la kitaabeeyey kitaabo saxiixa ah oo la yidhi haddaad intaa la kaalaydo xor baa tahay dabeetana cujizad uu sayidka caajisiiyey markii ay nujuumtii iska bixin kari weyday iyo wixii lagu kitaabeeyey dabeetana uu sayidkiina cajiziyey oo milkigiisii ku noqotay yani markay wixii iska bixin kari weydo ayaa sayidkii u dib u cajizinayo uhi waan ku cajiziyo macnaa milkiygii baa dib ugu noqotay markaa taana inuu istibreeyo ayaa waajib ah maxaa yeelay dee milkigii intuu ka suulay ayuu dabeedna kusoo milku tamatuce tamatuceedii baa intuu ka suulay ayuu haddana dib ugu soo noqday isagoo iibiyo dabeetana soo iibsaday oo kale ayuun bay ka dhigan tahay wakadaa murtada adoon ridowday oo islaamkii usoo noqotayna waa lamid yajibu istibraaha fil asaxi haddaan qabano maxaa yeelay dee istimtaaceedii ayaa isna milkigiisii meesha ka baxay dabeedna wuu soo noqday laa man mid iyada maya khalad ka khaali noqotay min soomin waictikaafin masalan soom bay ku jir soom bay gashay ictikaaf bay gashay waixraamin masalan ixraam oo waxay samaysay dee xaj bay xidhatay ama cumra ayay xidhatay ogobay dee intay arrimaha ku jirta sayidkii dee tamatuceedu wuu ka xaaraantinimo markaa markay ka baxdo la odhan maayo iska istibreeyo iska hubso lama odhanayo maxaa yeelay dee xurmadeedaasi xagga milkiga mid waxyeelaysa may ahayn ee waa arrinkaa yare caaridka ahay kusoo dariyey wa fil ixraami wejhun ixraamka isaga wejh baa ku sugan oo le waxaa waajibaya in la iska istibreeyo marka ay ixraamka ka baxdo riddadii oo kale ayuunbu la mid noqonaya buu leeyay walaw ishtaraa hadduu iibsado zawjatow islaantiisii addoon tahay ayuu iibsaday ustuxiba waa loo suneeyaa istibrihii waqiila waxaa la yijibu waa waajibaya ee walow malaka musawajatan hadduu mulkiyo mid la guriyo o muctadatan ama mid ciddo tirsanaysa lam yajib ma waajibayo fain zaalaha hadday zuulaan wajaba waa waajibaya fil adhari haddaan qabano waxau sheeku leeyahay nin xora ayaa addoon qabay addoontii uu qabay buu dabeedna soo iibsaday addoontii uu qabay ayuu soo iibsaday ustuxiba lahu waxaa loo suneeya istibra ayaa loo suneeyaa dee waxaan u istibraynayo isaga hubsanayaa si ay u kala soocmaan ilmahan milkiga ugu dhashay iyo ilmihii nikaaxa ugu dhashay maxaa yeelay ilmuhu markuu nikaaxa ku dhashay addoon uu guursado dee raqiiq buu noqonayay markan kalena ma noqonayn walow ishtaraa zawji ustuxiba waa loo sunay si ay labadaa walad ay u kala soocmaan waxau kaluu sheekhu leeyahay ustuxiba waqiila yajibu qowl baa wuxuu leeyahay istibrihi maya waajib weeyaano dee milkigii ayaa tajaduday mar hadduu milkigii soo cusboonaaday waajib buu noqonayaa waxaa kaluu sheeku leeyay walow malaka hadduu milkiyo amatan musawajaha addoon cid kale uu qabo ayuu ayuu milkiyo masalan wuu iibsadayba cid kalena way qabtaa aw muctadatan ama dee zawj bay ka ciddo tirsanaysa ama udushu bay ka ciddo tirsanaysa lam yajib inuu hadda istibreeya waajib kuma aha maxaa yeelay dee imika ama waa ciddo tirsanaysaa ama dee xaqa nin kale ayay ku mashquulsantao istibra iman maayo fain zaalaha hadday zuulaan haddaba labadaasi zawjinimadaasi iyo ciddadaasi masalan waa la furay tii qabtee uu iibsaday la qabay ee uu iibsaday ayaa la furay ciddadii ayaa dhammaatay wajaba istibri waa waajiba filashari haddaan qaban maxaa yeelay maanicii ay ku mashquulsanayd baa meesha ka baxay oo dee wixii istibraa keenayana maa la hayaa maanta athani ka labaadna zawaalu firaashin waa firaash ka zuulay can amatin mawduucatin addoon ay isharkeen ninka aw mustawladatin ama midoo ka ilmo dhashay bicitqin aw mawti sayidi wuxuu markaa firaashkaasi ka suulay xorayn ama sayidkii oo dhintay waxau sheekhu leeyahay sababka labaad waa firaash ka suulay addoon mawduu ah oo masalan dee uu sayidkeedii uay is arkeen oo uu u galmooday ayaa firaashkiisii iyo bimacnaa dee haysashadiisii baa ka suushay ama mustawladay ahayd oo addoonu ka ilma dhashday bay ahayd oo dee sidaasaa firaashkiisii ay u ahayd baa ka suulay oo waa maxay bicitqin munajazin dee wuu xoreeyeyba oo mawti sayida ama sayidkii ayaaba ka dhintay istibre ayaa markaa iyadii ku waajibaya maxaa yeele firaashka ciddii ay u ahayd bay idin ka suushay sidii gabadhii la furay oo kale ayuun bay la mid noqonaysaa walow madad hadday tagto muddatu istibraa'in ayaa calaa mustawladatin tagtay uma actaqaha wuu xoreeyey ow maata ama uu ka dhintay wajaba fil asaxi asax haddaan qabanno waa waajibaysaa qultu waxaa li nawaawi haddaanay walow istabara'a amatan hadduu addoon mawduucatan oo ay is arkeen ayuu hubsaday faactaqaha wuu xoreeyey lam yajib ma waajibayo watatazawaju waanay gursan fi lxaal isla waqtigaaba إذا لا تشبه ما شبهه منكوحة مطلقة ما شبهه والله أعلم waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay tagto muddadii istibraha oo masalan dawin odhan doono xayd tii dawatul xaydka ahayd ama shahri tii dawatu ashurka ahayd muddadaas ayaa waxay tagtay calaa mas-uulada miduu ka ilmo dhashday ayay muddadaasi soo martay oo ay tagtay iyadoo muddadaas soo martay uma actiqaha ayuu dabeedna xoreeyey ow maata ama uu ka dhintay cid kalena ma qabto wajaba istibrihi waa waajibayaa buu leeyahy fil asaxi haddaan qabano muddadii tagtayna lama ictibaarinayo oo la odhan maayo mar hadday markii horreysayba iyagoona saragdi ay xaydoo sidaa lagu istibrihii muddadiisi ay ku tagtay muddadaa horun baa istibri unoqonaysa la odhan maayo waxay ka dhigan tahay dee gabadha masele marka la furoba dee aqraadeeda kuwii hore loo tirin maayo kuwa mustaqbalkee soo socdun baa loo tirinayay aniga asaxa korkeeda wuxuu leeyay maya waxba ma waajinayso dee bara- asal ayaa la hayaa nawaawi ayaa wuxuu leeyahay haddii laakiin walow istibraamatan mawduucah addoon mawduuc ah oo aan mustawlado ahayn oon ilmo u dhalin ayuu masala sayidkeedii baa istibreeyo oo hubsado dee hal caado ayuu ku hubsaday faactaqaha markaasuu xoreeyey lam yajib ma waajibayo istibra kuma waajibayo taa watatasawaju fi lxaali isla waktigaana way guursanaysaa iyadu idan laa tushbihu mankuuxa buu leeyahay iyadoo tani mid la qabay ma shabahdo furaashkeedii markaa iyadu waxa tani istibraa ma yeelanayso oo iyadu waxaanay shabihin mid mankuuxahoo la qabay baanay shabihin buu leeyahay wayaxrumu waxaa xaaraana taswiiju amatin mawduucatin addoon mawduuca ah oo ay ninka is arkeen gurinteedu waa xaran iyo wa mustawladatin qabla listibraayi intaan istibraa lagu samaynin laan laa yakhtaliita almaaanisi aanay labada biyiyo aanay isugu qaldamin waxau sheekhu leeyahay waxaa xaaraan ah in la guriyo addoon mawduuca ah oo masalan dee maaligeedii ay is arkeenoo ay xidhiidh ka wada yeesheen in la guriyo waa xaaraan iyo mid mustawlad ah oo ilma ka dhashay qabla listibraayi intaan istibriiyo hubsigii lagu samaynin in la guriyo waa xaaraan leanna yakhtaliita almaaani dee si aanay labadii biyeeyow aanay kuwa horiyo kuwan dambe aanay isugu qaldamin walow actaqa hadduu xoreeyo mustawladatahu addoontiisii buu xoreeyey walow wax usanin nikaaxu inuu guursado bila sibraayin isagoon waxba hubsanin fila sax haddaan qabano ee walow actaqaa hadduu xoreeyo ow ama maata uu ka dhintay wahiya musawajatu fala stibra stibra ma jiro waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan addoon mustawlado ah oo ilma ka dhashaday buu lahaa addoontii buu xoreeyey falow nikaaxu ha inuu hadda guursadaa buu leeyay bila sibraayin isagoon waxba hubsasho ku samaynin fila sax haddaan qabano sidii de ay ugu banaanaydba gabadh ka ciddo tirsanaysa isaga inuu guursado siday ugu banaanayd ayuunbaa tan uu mustawladada ahayd uu xoreeyeyna uu guursan karaa xayle biyihii de isaga ayuunbaa iska wada leh hadduuse sayidka xoreeye buu leeyahay sayidkii ayaa xoreeyey ama ka dhintay mustawladadaah waana musawajo oo cid kale cid kalea qabtaa cid kale ayaa qabtaa fala stibraa istibre markaa ku waajibaya ma jirto maxaa yeelay fresh ayaanay u ahayn ee zawja ayaa dee qaba oo imika ay la joogtaa ee marka dee masalan ay frashkaasi uu ka zuulo ee ninkaa qabay uu furo ayuunbu istibre ku samaynaya wahuwa haddaba istibrihi biqur'in ayuu ku xasilaya wahuwa xaydatun kaamilatun way filjidi haddaan qabno wadaatu ashurina bishahrin waa bil keli ah wa fii qowlina bialaaatin saddex ayay ahaa waxaamilun tii urka lahayd masbiyatun oo la soo qafaashay aw zaala canhaa firaashu sayid inuu ka zuulay biwadci bay ahaa waxau sheekhu leeyahay haddaba istibraha qadarkiisu wuxuu ku xasilayaa biqur'in waa hal qur'i wahuwa quriguna xaydatun kaamila waa hal xayd oo kaamil ah un waa inay heshaa gabadhu fil jadiidi haddaan qabano maxaa yeele xadiidkii ayaa dee sidaa tilmaamay xataa taxiida xaydatan ahaa markaa kaamiladana wuxuu uga jeedaa dee mid ay ku dhex jirtay markaa loo xisaabin maayo marka xaydada wuxuu leeyahay qadiimku isagu waa duhri buu leeyahay sidii ciddadii oo kale wadaatu ashurin tii ayada bilaaw saaxiibka ahaydee ama yarayd ama sakiirada aysada ahayd ama sakiirada ahaydna bishahrin yaxsulu istibraawuha bishahrin buu ku xasilaya wa fii qawlina wuxuu leeyahay bialaaati ma saddex bilood ayuu ku xasilaya وxaamilu wamatun xaamilu masbiyatun addoontii a xaamilada ahayd ee masbiyada ahayd ee lagu soo mulkiyey sabi iyo soo qafaarasho taasina aw zaala canha frashu sayidin ama uu ka suulay dee masalan furaashkii sayidka ayaa ka suulay oo wuu xoreeyey ama wuu dhintayba biwadcihi wuxuu noqonayaa uurkaa inta ay ka umulayso ayuunbu istibraheedu noqonaya waa in mulikad haddaba haddii lagu mulkiyo bishiraayin ib baa lagu mulkiyey faqad sabaqa waxa inoo soo horumaray an la istibraaha fi lxaali hadda inaan istibra jirin qultu waxaan haddaan awaa weeye wayaxsulu listibraa'una biwadci xamli zinan ayuu ku xasilaya fila sax haddaan qabno ulabac waxau sheekhu leeyahay haddii addoontii addoon xaamila waa in mulika addoon xaamilaa haddii bishiraayin lagu mulkiyo masalan wuu soo iibsado xaamilona weeye faqad sabaqa waxa inoo soo hormaray buu leeyahay walow malaka musawajatan aw muctadatan halkaa horu ina soo lahaa ayay bimacnaa inoogu soo hormartay buu ku leeyahay waxa inoo soo hormartay anahu an la istibraa fi lxaali hadda inaan istibre lagu lahayn inaan istibre aan lagu lahayn ilaayo marka masalan uu suulo ayuunbaa istibraheedii uu imanayaa bilwadci markaa ma noqonayo ee markay wadcigaas dabadi ayuunbay istibrihii samaynaysaa nawaawi baa wuxuu leeyahay qultu waxaan yaxsulu istibrihii waxa uu kalu ku xasilaya biwadci xamli zinan dee addoonna uur zinaasida uurkeeda dadadiisana istibre wuu noqonaya fila sax haddaan qaban maxaa xadiidkii ayaa dee inoo soo hormaray maqsuudkuna wuxuu ahaa in raximkani beri yahay un in la ogaado waa ku xasilaysaa kaa walow madaa hadduu tago zamanu istibraa'in ayaa tegey bacda almilki wa qabla alqabdi intaan gacantana lagu dhigin xusiba waa la xisaabin in malaka hadduu ku mulkiyey biirtin wakadaa shiraayinna waa lamid fila seexeedaan qabna laa hibatin iyada hiba maya waxau sheekhu leeyahay waxa tegey waktigii istibraha zamanu istibraain ayaa tegey bacda almilki wa qabla alqabdi intuu shaygii milkiyey ase aanu gacanta ku soo dhigin ayaa waktigii istibraha la doonayay uu tegey xaydadii baa la helay ama bishii baa dhammaatay waana qablalqabdi wuu milkiyey laakiin gacantaanu kusoo dhigin wuxuu leeyahay xusiba zamankiisa waa la xisaabin waa se gorma in malaka biirtin hadduu dhaxal ku milkiyey hadduu dhaxal ku milkiyo waxay kusoo gashay uu dhaxal ahaa oo dabeedna intaanay gacantiisa soo gelin uu waktigii istibrihu tago waa la xisaabinaya kaa tegayoo sibreed waxsi maxaa yeelay waxay leeyihiin shayga dee lagu milkiyey dhaxalka wuxuu ka dhigan yahay shay xugun ahaan maqbuud ah oo gacanta uu qofku ku dhigay milkigiisa ayuu shaygii soo gelayaa ikhtiyaar la-aan shayga dhaxalka ahi qofkii milkigiisii buu ikhtiyaar la-aan usoo gelayaa walow qabdi xisiiba yaanu dhicinbe waxaa la leeyahay shaygaa dhaxalka ku soo galay wuxuu ka dhigan yahay maqbuudun xukman oo waa u iibin karaa baa la yidhi wakadaa shiraaunna waa la mid haddii masalan uu addoon soo iibsaday oo aanay gacantiisa weli soo gelin waktigii istibruhuna uu dabeedna tago ayadana istibrihii zamankaa ugu xasilaya fila sixaddaan qabano maxaa yidhi milkigaa dee laazim ah wuxuu shabahay markaa isagoo qibdooday oo kale laa hibatin ayada hibo maya haddii masalan loo hibeeyey isla markaa intii aanay gacantiisa soo gelinna iyada hibe mayo masalan haddii markii qofka loo hibeeyey ee caqdigeedihi caqdigii hibadu dhacay dabadeed ayaa istibrihii xasilay waana intaan gacanta loo soo gelinin markaa muddadaa la ictibaarinma iyada istibre u noqon mayso maxaa yeelay dee milkigeedii baa ku taagan qabdiga ila shayga hibada waxa waxa lagu milkiyay in la qibdoodo markaa milkigiisii ayaan kan xasilin laakiin shiraha iyo irtiga iyo iyagu waa ka duwanaayeen walow ishtaraa majuusiyatan hadduu iibsado ufaxaadoo dabeedna ay xaydo uma aslamat ay dabeedna islaamta lam yakfi ma kaatinayo waxau sheekhu leeyahay hadduu iibsado gabadh majuusiyada addoon majuusiyada buu iibsaday iyo murtadadiiyo dee waa la mid faxaadaas markaasay xayday amase ur bay lahayd oo urkii bay dabeedna sidaa dee ku dhashay uma aslamat intii ay arrintaasi dhammaatay bay islaamtay way islaamtay dabeed ogaye muddadii istibruhuna dee waxay u dhaxaysaa intuu soo ibsaday iyo iyo islaamnimadan ay udhaxaysaa lam yakfi istibrahaasi ma kaafinayo filasax haddaan qabano maxaa yeele istibraha dee waxaa la doonayay inuu la cidhbiyo daba socdo inay ninka uxalaalowdo dee umanay xalaaloobina waa tan weli majuusiyadda ah wayaxrumu wa xaaraan alistimtaacu kuwa raaxaysi ayaa xaaraan bilmustabra'ati addoonta la hobsanayay ilaa masbiyatan taa iyada lasoo qafaashay mooyaane fa yaxilu hayru wadan waa xalaal waqiila waxay le xalaal maaha waxau sheekhu leeyahay waxaa xaaraan ah addoontaa istibraha lagu samaynayo la hubsanayo intaan istibraheedii dhammaanin in lagu istimtaaco lagu raacaysa waa xaaraan oo ma banaana maxaa yeelay wadigiina waa xaaraan wixii kalena waa xaaraan da wadigu may ku gaadhsiinayaan ilaa masbiyatan taa dee lasoo qafaashay ee iyadu sahmigiisi iyo qaybtiisii kusoo dhacday mooyaane oo fa yaxilu hayru wadin wixii aan ahayn wadi taa waa ka xalaal wadi unba aan banaanayn lakin wixii kale way iska banaan yihiin waqiila laa ma banaana ba la yidhi oo kuwa kale ayunbay la mid too sida umkana uu ku cadiyey waydaa qaalad markay tiraa xidtu waan xayda bay tihi waan xayda sudiqat waa loo rumayn ee walow manaacati sayida hadday sayidkii istimtaaci diido faqaalu dha akhbartanii waxaad iga warantay bitamaamil istibraa sudiq waa loo rumay walaa tasiiru amatun firaashan noqon maysa ilaa biwatin mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddii ay tidhaahdo addoontii waktigii istibraheeda aya waxay tii xidtu waan xaydoo caday waa iga godo dee istibri way dhamaaday sudiqad bilaa yamiinin dhaarla-aan baa loo rumaynaya liannahu lama ogaanayo xaggeeda mooyaane haddaba sayidkii hadday istimtaaci u diido oo isla weli dee istibri ma dhammaanin oo isna u yidhaahda anti akhbartanii bitamaami istibra inuu dhammaaday adayga warramay buu yidhi sidaa daraaddeed baa istimtaacagu xalaal igu yahay sudiqa sayidka ayaa loo rumaynaya hayla istibrahani dee isaga ammaanadiisa ayaa loo bandhigay culimada qaar ba waxay leeyiin waa la dhaarin karaa culimada qaarna bilaa dhaar bay yihiin waxaa kaluu sheekhu uhi walaa tasiiru amatun firaashan sayid u noqon maysa ilaa biwatin dee galma ayuun bay firaash ugu noqon kartaa milki ugu noqon maysa firaash haddaba faa'iidadii firaashka ayu halkayna ogan culi faidaa waladad markay dhasha lilimkaani muwaddi muddo yani iyadoo ay suurtagal tahay galmadiisi laxiqahu ilmahaasi u haleelayaan walow qara biwadin hadduu qirto wanafalu walada ilmahana u anfiyo wadaca istibraanna uu sheegto lam yalxaqu ma haleelaya cala madhabi haddaan qabano ee fain ankarat ilistibraa hadday inkirto xullifa waa la dhaarin ana alwalada laysa minhu waqiila waxaa la yajibu waxaa waajiba tacaruduhu lilistibraa istibraha inuu u bambaxaana waajib weeyan bade waxau sheekhu leeyahay haddii ay waxaa nidhi walaa tasiiru amatu firaashan ilaa biwadin galma ayuunbay firaash ugu noqon kartaa haddaba faa'iidada ka imanaysa in addoontu ay firaash u noqoto ayuu halkan inooga warramo wuxuu yidhi haddii ay dhasho lilimkaan muwaddihi muddo yacni ay suurtagal tahay in ilmahaasi waddigiisii ka ahaado muddo ilmahaasi waddigiisii u ka ahaan kara ayay ku dhashay laxiqa uga haleelaya ilmahaas maxaa yeelay dee ilmihii ninkii zacmada odhan jiray ayuu heshay isagoon qirsanayn waxaan uhi walad firaash weli caahir alxajar ilmuhu firaashka ayuu sugnaa kadaaniyana dhagax buu lay wada rajminaya walow qara buri sayidkii ha ayaa qirtay masalan biwatin buu qirtay inay addoontani sarkeen buu qirtay wanafal walada ilmahana wuu nafiye wuxuhi ilmahan anugu ma dhalin wadaca wuxuaan u sheegtay istibraa wuxu uhi masalan markii anigu aan isaragnay dabadeed baan istibre ku sameeyey oon hubsaday intii anigu aanu isaragnay dabadeed ayaan istibre ku sameeyey oon hubsaday buu masalan dee hal caada ayaan ku hubsaday marka ilmahani anigu shaqo kuma lihin lam yalxaqu ilmahaasi ma haleelaya cala madhabi haddaan qabano wayna kala tal istibra haddaba istibrihii bay diido waxay tii wax istibre la yidhaahdaa ma dhicin bay tihi intii aanu isaragnay istibre muu samaynin xullifa isaga ayaa la dhaarin oo waxaa lagu dhaarinaya ana alwalada laysa minhu ilmahana inaanu isaga xaggiisa ka ahaanin ayuun baa lagu dhaarinaya waxba inuu tacarudo istibra istibrana waan ku sameeyey waxba iyada waajib maaha bay leeyihin waqiila yajibu tacarudu lilistibra inuu istibraha u bambaxaana waa waajib buu leeyahay uu yidhaahdo ilmahani aniga igama ahaanin intaanu isarani kadibna wallahi waan istibreeyey waan hubsaday yani taa waynu idhahdaa walow iddacad hadday sheegato istiilaadan bay sheegatay inuu madaha ka ilmo dhashaday فأنكر أصل الوضي وضي أسل كي سوى إنكر وهناك ولد النبى شوبه لم يحلف على الصحيح لقول دارين مايو ولو قال هذه وضيتها وأنا أتي وعزلت لكن وأن كسب لحقه في الأصح أصح دان قبرنا وهليليا wuxuu sheeku leeyahay hadday adoontii sheegtay istilaadan inay muwalado u tahay oo ilmo u dhashay faankara sayidkina aslal wadi wuxuu ismabaan aan arag ba maxay ilmay dhashaa hunaaka waladun meeshiina ilma ayaa jooga lam yuxlaf cala saxiixi lagu dhaarin maayo sayidkii arrintaa lagu dhaarin maayo xayla asalkii ayuu waafaqsan yahay oo cadamulwadi ah weladkaasina manfi buu iska noqonayaa weladkaasina mid manfi ayuu iska noqonaya oo ka reeboon taanigu wuxuu leeyahy me inaanu utegin ayuunbaa lagu ayuunbaa lagu dhaarinaya walow qaala si hadduu sayidka wadituhaa islaanta waanu taragnay oo waanu galmooday bui wacazaltu laakin waktigii inzaalkii imanida ayaan kasii oo dabadda aan kaga sayday buuri laxiqahu ilmahaasi u helanaya fila saxi maxaa yeelay ebiyu waa wax dheereeyo marka waxa ikhtiyaarkiisana ku jiraan maaha waxa laga yaabaa dee isagoonaba inay ka siibteenoo ilmahan isaa uu ku dhashay wallahu aclam nuugmadii ayuu kitaab yahay marka ridaac iyo radaac labadaba waa la akriyay luqa ahaan xagga luqa ahaan ridaac marka laga hadlayo waa ismun limasi limasi thadi wa shurbi labani waa magacuu leeyahay naaska muusashadiisa iyo caanaha cabitaankooda caanihiisa cabitaankooda sharci ahaanna waxaa la dhahay ismun lixusuuli labani mara'atin aw maa xasala minhu fii macidati iflin aw dimaaqin waxa weeye magac uu leeyahay caano haweenay oo xasiloo gala ama wax ka yimi wax ka xasilay caano dumar oo calool ilmo yar ama maskaxdiisa gala ayaa la yidhaahdaa marka waa xanawasana ijmaaca culimadu waa ku ijmaaceen aayad iyo axaadiis iyaguna tilmaamayaana way jiraan rasuulku sala allahu alay slam yaxrum wuxuu yidhi yaxrumu min aridaaci maa yaxrumu min anasab waxaan ku xaaraanaa xagga nuugmada wixii nasabka xaggiisa ku xaaraamoobayey markaa nuugmadii waxay uga yeeleen uu islaanta naaskeeda ilmuhu nuugay waxay sabab taxriimka uga dhigeen waxaa la leeyahay ruuxan dumar ee nuujisay dee qayb ka mida jus ka mid oo caanaheedii ah ayaa noqday qayb ka mida ilmahan oo uu ku qadeeyey markaa manideedii ayuu shabahay xaggii nasabka wixii markaa ku xaaraantinimoobayey xagga guurka horuu inoogu soo sheegay hadda waxau inooga hadlayaa bal wixii uu ku xasilayey iyo haddii nuugmadaasi ay guur ku timaado bal xaaladdeedu waxay noqonayso waxa uu sheekhu markaa yidhi innamaa yahbutu waxa uu ku sugmaa taxriimkaasi bilabani imra'atin haweeney caanaheed xayatin oo nool balaqa taa soo gaadhay tisca siniina sagaal sannadood gaadhay waxa uu sheekhu leeyahay wuxuu ku sugmaa nuugmadu waxay ku sugantaa nuugmada dee keenaysaa in labadaa ruux guurkoodii uu xaaraan noqdo in maxram ay isu noqdaan oo ay seegi karaan oo isla gaar noqon karaan culimmada qabta xataa dumarku inay weysada jebiyaan odhanaya yacni weysadeedu ma jebinayso maxramkiisa ayay noqonaysaa axkaamta noocaasi waxay ku sugantaa bilabani imra'atin haweeney caanaheed ayay ku sugmaan xayatin oo nool balaqa tisca siniin oo sagaal sannadood gaadhay markaa waxaanu nidhi laban caanaynu nidhi naaskii waxaan caana ahayn oo biyo iyo wax noocaasa haddii uu ilmihii ka muudsado taxriimkii ma sugmaye laban baa shardi caanaynayihiin imra'a baynu nidhi dee ninkii hadduu caanaba yeesho caanihiisaa taxriim ku sugmi maayo kii labeebka ahaa ayaa isaguna la mid ah waxaa kaloo la mid ah iyana neefkii xoolaha ahaa dee laba ilma hadday naas riyaad bay iska jaqaan ri hadday naaskeeda ay wada jaqaan dee wax taxuwaa iyo walaaltinimo oo dhexdooda ka sugmaysaay ma jirto maxaa yeelay had iyo gooraale dee walaalnimadu waxay farac ka tumin hooyanimada hooyanimona meeshan kamay sugmin taasoo weliba wuxuu yidhi xayati nool tii iyadana maytada ahayd ee dhimatay caanaheedii ayaguna waxba ma xaaraantinimaynayaan maxaa yeelay dee waa caano ka yimi jidh ka baxay xalaal iyo xaaraanba oo sida xoolaha oo kale ah taa soo gaadhay buu yihi tiscu siniin sagaal sannadood taa soo gaadhay haddii aanay intaa gaadhin bay leeyihin sagaalkaas sannadood oo xilligii dee ay ku dhadigaanayeen ay caadada ku helayeen intaa ka hor haddii caanaheeda uu nuugana canahaasi waxba ma xaaraantinimaynayaan maxaa yeelay dee dhadigaanshahan iyo uurka iyo unbay caanahan kasii farcamayeen iyo taxriimkani kiina meesha ma jiro walow xalabada hadday listo fa ujira lagu qulaamiyo dabeed bacda mawtiha intay dhimatay dabeed xarama fil asaxi taxriimkii wuu sugayaa kaasi ee walow jubbina haddii la fadhiisiiyo ow nusica minhu laga siiyo zubdun burcadkii xarama kaasina wuu xaaraantinimaynaya ee walow khulida haddii lagu dara bimaayicin baa lagu khalday wax kaloo maayicoo socda xarama wuu xaaraantinimaynayaa in kalaba hadduu xoog bato fa in huliba haddii laga xoog bato oo washariba alkulla dhammaanuu cabo qiila waxaa la yidhaha awil bacda ama badhownuu cabo xarama fil adhari adhar haddaan qabanno waa xaaraantinimaynaya waxau sheekhu leeyahay haddii islaantii ay lista caanaheedii iyadoo nool bay listay fa ujira dabeedna ifli ayaa lagu qulaamiyey bacda mawtiha intay dhimatay dabadeed baa lagu qulaamiyey xarama fi lasax asax haddaan qabanno caanahaasi taxriimkii way sugayaan xaaranimadii ridaaca way sugayaan markaa xarama lam yuxarim waa inaad la socotaan inay tahay xaramadaasi maxaa xaaraantinimaobay maanadain xarama yani wuu xaaraantinimaynaya oo taxriimkii wuu sugaya weeye ridaacu sugayey maxaa yeelay dee caanahani waxay islaanta ka yimaadeen iyagoo xalaalu muxtarama ayay yidhahdeen dee markaanay dhibaato lafdeeda ma xaaraantinimoobayaane xurmo ayaana yeelanaynin marka waxay yidhahdeen masalada waxaa lagu suuraysan karaa dee masalan afar jeer bay nuujisay iyada oo nool dabeedna markii shanaad ayay listay intay dhimatay dabadeed baa caanihii markii shanaad lagu shubay ama dee shan weel bay ku kala shubtay ilay shan nuugmaa la doonaye ama shan weelay ku kala shubtay intay dhimatay baa dabeedna shan jeer la kala siiyey sidaas ayay ku suurto gelaysaa bay leehay taaniga asaxa ka hor jeeda wuxuu leeyahy ma waxba xaaraantinimayn maayo dee hooyanimo sugideed intay geeriyootay baa meesha adagoo ka waxba xaaraantinimayn maayo haakadu sheekhu leeya walow jubbina haddii jubni laga dhigo oo la fadhiisiiyo canihii ow nusica minhu zubd ama waxaaba laga siibey burcadkii baa laga siibey dabeetana sidaas ayuu ku quutay ama burcadkii lafdiisi buu qaatay ama caanihii burcadka laga saaray ayuu quutay xarama wuu xaaraantinimaynayaayoo taxriimkii wuu sugayaa maxaa yeelay dee taqdiyadii iyo kuqadayntii jidhkan ay gelayeen ayaa sugnaatay waxaa kaloo sheekhu uhi walow khulida haddii lagu khalda caanihii bimaayicin baa lagu khalday wax kaloo maayicoo daahira sida biyihii oo kale ayaa lagu khalday waa lagu qasay xarama wuu xaaraantinimaynaya taxriimkii wuu sugayaa in halaba haddii uu ka xoog bato maayica hadduu ka badan yahay hadday caanuhu badan yihiin oo bimacnaa waa maxay dee dhadhankii caanaha midabkoodii urtoodii ayaa muuqanaya marka waxaa kale isagu wuxuu noqonayaa ee mayacee lagu khaldeen lagana xoog batay dee kal macduum buu noqonaya midaan jirin oo kale fa in guliba haddii laga xoog bato haddaba caanii baa laga xoog batay oo waxaan kale maayacan lagu daray baa ka xoog batay masalan xisi iyo taqdiir ahaan midnaba kuma muuqanayaan dhadhan kama muuqanayo midab kama muuqanayo uri kama muuqanayso wa shariba alkulla markaa dhammaanna wuu wada cadday caanihii iyo wixii maayacee lagu daray ee ka xoog batay labadiiba wuu isla laacay hortu taa xarama dheh iyada taxriimkii wuu sugayaa marka iyagoo ay wixii kale haalib yihiin oy badan yihiin uu wada laacay taxriimkii wuu sugayaayo dee caanihii calooshii way wada gaadheen oo waxaan kale haba ka xoog batee dee caanii calooshii wada tegey qiil baa wuxuu leeyahay qiila aw shariba albacda haddii uu xataa barhkood cabana wuu xaaraantimaynaya bay leeyihin fi ladhari adhar haddaan qabanno laakiin waxay u badan yihiin ama qawlka asaxi yahay inaan barh haddii la caba aanay xaaraantinimaynayn maxaa yeelay caanihii dee ayaan xaqiiqoobin dhammaantood inay caloosha wada gaadheen wa yuxarimu waxa taxriimkii sugaya xaaraannimayntii iijaarun waa qulaamin wakadaa iscaatun sankii oo lagaga shubaanaa iyadana waa sugaysaa laa xuqnatun iyada daba kaga shubin maya fil adhari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa taxriimkii sugaya ridaaca taxriimkiisii waxaa sugaya iijaarun waa caanihii oo hunguriga lagaga qulaamiyo maxaa yeelay dee qadaynti ku-qadayntii ayaa xasilaysaa oo sidii nuugmada oo kalun bay la mid noqonaysaa haddii halkan hunguriga lagaga qulaamiyo wakadaa iscaadunna waa lamid haddii sanka lagaga shubaana ayana waa lamid way xaramtiimihii calmadhabi haddaan qabanno maxaa yeelay dee ayana taqdiyadii baa xasilaysaa oo dimaaqu dee waa joof oo kale sema ciddada laa xuqna ayada tii dabada lagaga shubay ma xaaraantiimaysa fil athari haddaan qabanno maxaa yeelay dee hadda waxaa dabada lagaga shubaa qadaysiin loogama jeede caloosha wixii ku guntamo ayuunbaa lagu shubaa oo lagu socodsiiyaa wa sharduhu haddaba kaa radiica ee nuugaya shardigiisu radiicun waa mid radiico xayun oo nool lam yabluq aan gaadhin sanatayni laba sannadood aan gaadhin wa khamsu radacaatin shan nuugmo weeye yani wuxuu leeyahay baabkani saddex rugni oo muhiima buu leeyahay murdic oo kaa wax nuujinaya iyo radiic ama murdic kaala nuujinaya labanka markaa caanihii wuu inoo soo tilmaamay iyo kii murdicii wax nuujinayay kii radiica ayo halkaa nuugayey ayuu halkaa inoo gelayaa sheekhu markaa wuxu uhi sharduhu rugnuhu shardigiisa bimacnaa rugnigiisa baa looga jeeda mararka qaarkood ayaa shardiga iyo rugnigu maalaabudun ay isugu yimaadaan yani waxa mid lagaba maarmaan ah markaa waxa uu sheekhu leeyahay shardigiisu waxa weeye radiicun xayun waa mid nuugo oo nool waxay dhaheen waxaa ka wanaagsanaan lahaa xayaatu radiicin kaa nuugayo inuu nool yahay ayaa la shardiya ayaa ka wanaagsanaan laha shardu xayaatu radiicin inuu yidhaahdo wa sharduhu radiicun xayun waa mid nuugo oo nool mid nuuga oo nool marka haddii calooshii masalan la geliyo isagoo dhintay halkaa ridaac ku sugmi maayo ee waa inuu nool yahay lam yabluq sanatayni laba sanana waa inaanu gaadhin ee haddii uu laba sano ka weynaadana taxriimkii ma sugmayo maxaa yeel ilahay wari walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn laba sano oo buuxa ayay nuujinayaan waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi laa ridaaca ilaa ma kaana fii xawleyn nuugmo wax xaaraantinimaysa ma jirto ilaa laba sano waxay ahaaday mooyaane waxaa kaloo ayana sugnaatay ina aridaaca ma anbata alaxma wa anshara alcadm inuu nuugmada tahay wax xaaraantinimaynaysa deeta hilibkana beeqlisa lafahana markaa ayana bixisa maa fataqa alamcaa buu lahaa wixii gala xidmaha ee iyaguna halkaa kala kaxeeya daba waxaa jira riwaaye muslim uu leeyahay oo islaantii abi xudayfe ninkii la odhan jiray ayaa waxay tidhi ninka saalim la yidhaahdaa waa noo soo gelayaa dee waana nin markaa dee abi xudayfana waxbaa nafdiisa ku yar dhacaya rasuulku sala ala sl wuxu uhi ardiciihi khamsa radacaati shan nuugmo un nuuji ha kuu soo gala eh marka markaa taxriim buu sigay nin weynna wuu ahaa ninkaa saalimku marka waxay leeyihiin culimada qaar baa yidhi waa mansuuq qaar baa yidhi saalim buu ku gaar ahaa culimada qaarkoodna waxay idhahdeen may marka ay daruurada iyo dhibaatadaas oo kala timaado ayuun baa taa la samaynaya haddii arrintaasoo kale markay timaado baa la samaynaya wa khamsu radacaatin waxaa kaloo ayaa la shardiyaa shan nuugmo shan nuugmo ayaa la shardiyaa markaa nuugmadii keliya ahayd iyo labadii iyo waxba ma xaaraantinay laa tuxarimu radcatu walaa radcataan halkii nuugmo iyo labadii nuugmo toona waxba ma taxrimaynaya marka waxay leeyihiin muslim baa caisha wuxuu ka wariyey waxay tihi wixii la soo dejiyey qur-aanka waxaa ka mid ahaa cashru radacaatin macluumaati yuxarimna toba nuugmo oo macluumaad oo la yaqaan ayaa wax xaaraantinimaynaya ayaa qur-aanka ku jiray fa nusika bihamsin macluumaat waxaa lagu nasakhay shan macluumaad oo la yaqaano ayaa xaaraantinimaynaya rasuulka ilaahay baa la oofsay wahuna mi fima yuqra' min alqur'aan ayagoo ku jira qur-aanka kuwa la akriyo markaa sidee bay ugu jireen culimada qaar baa yidhi xukunkooda ayaa la akriyi jiray culimada qaarna waxay may ciddii aan nasaku soo gaadhin ayaa akriyi jirtay markaa tilaawadoodii baa la nasay lakin xukunkoodii baaqi bu ahaa waxay culimada qaarkood qabaan sida madhabka abu xaniifiya maaligii in hal mid quri inay ku filan tahay wa ummahatukum allati ardacnakum ilaahay baa yidhi idin nuujiyey nuujiyo qura ayuun baa la cabiray waxba intaas lama lama sheegin ayay yidhahdeen wa dabduhunna haddaba koobidooda iyo dabdintooda iyo tiradooda bilcurfi ayay ahaat waa xagga curfiga caadada falaw qataca hadduu jaro icraadan jeesasho daraaddeed uu ka jeestay buu u jaray tacadada waa tiroobaya aw lilahwi ama ciyaar buu jiro wacaada fi lxaalisa waktigiiba waa soo noqday oo ama taxawala min sadyi nnaas buu ilaa sadyi inuga wareegay falaa ma tacadudayo waxau sheekhu leeyahay haddaba shantan waxaanu nihi shan nuugmo shantii nuugmo see loo tirinaya ilmihii hadduu naaskii intuu qabsado unu musiibo kala goyn waayo shanta nuugmo sidee lagu kala saaraya shan nuugmo lagu odhanaya wuxuuna leeyahay markaa sheekhu wadabduhuna shantaa nuugmo dabdintooda iyo koobidooda iyo kala saaridoodu bilcurfi xagga caadada un bay ahaatay maxaa yeelay wuxuu haddaanu luqada daabid iyo wax kooba ku lahayn sharcigana wax kooba ku lahayn curfiga ayaa loo celiyaa masalan imka xagga sariqada oo kale waxaa la yidhi waa in shayga laga hadaa min xisi mili shayga lamidkaa meesha lagu ilaaliyo marka xirumiliga waxaa loo celinayaa dadkaasi waxay xirumili u yaqaanaan ay wax ku ilaashadaan mehermasel waataynu soo marayn haddaba wuxuu sheekhu yidhi mar hadday sidaa tahay macnaha wixii lagu tiriyo curfi ahaan inay hal nuugmo tahay dee haba dheeraatee nuugmun baa la ysku xisaabin wixii laba nuugmo curfi ahaan loo ictibaariyana laba nuugmun bay noqonayaan haddaba wuxu uhi falaw qataca hadduu gooyo ilmihii naaski nuugayay nuugidii ayuu icraadan jeesasho u naaskiiskaga jeestay ayuu u gooyey tacadada markaa wuu tiroobayaayo haddii uu intuu gooyo haddana kusoo noqday intuu iskaga jeestay uu meel kale iska eegay ayuu haddana naaskii kusoo noqday tacadada oo labay noqonayaan markaa hadduu shantaba sidaa ka jeesashadaa uu ku kala gooyana shantiiba saasay ku casilayaan aw qatacahu lilahwi ama ciyaar buu gooyey ciyaar uun markaa qofbaa faraa fiiqfiiqayo ciyaar buu gooyey wacadda fi lxaalisa markiiba duwana usii soo rogay falaa tacaduda markaa tacadud ma jire dhammaanteed waxaa laga soo qaadaya un radco keliya laakiin hadduu lahwigu dheeraado ama uu yar gamo iyada way tacadudaysaa markaa tii hore iyo toddoba aw taxawala ama wuxuu ka wareegay min sadyin ilaa sadyin naasun buu naas uga wareegay markiiba dabeedna waa kusoo noqday falaa ma tacadudayo kaasina haddii laakiin aanu markiiba ee intuu naaskii dee masalan lagaba jaray mar dambe ay dabeedna naaskii dambe ay usoo saartay o afka ugelisay waa tacadudaya markaa walow xuliba haddii laga lisa minhaa xaggeeda dafcatan mar keliya ayaa laga lisa waujirahu waujirahu dabeedna waa lagu qulaamiyey hamsan shan ow cagsu ama sidaa cagsigeed fa radcatun waa nuugmo keliyahun wa fii qawlinaa hamsun waa shan ayaa la yidhi waxau sheekhu leeyahay haddii islaantii ayaa caanihii laga lisay dufca dafcatan mar quraa laga liso o laga buuxiyo weel halkan waujarahu dabeedna waa lagu qulaamiyey ama waujarahu wuu ku qulaamiyey waujarahu waa ku qulaamiyey ama waujarahu waa lagu qulaamiyey macnaha calooshiisii bay gaadheen qulaamin ay ku gaadheen hamsan shan jeer oo shan jeer baa kolba afka loogu shubay markaasa haddana lagu shubay markaasa haddana lagu shubay iyadana mar qudhaa laga wada lisay aw cagsuhu ama see cagsigeedo mar qudhun baa saa looga dhiijiyay iyada xoogay dabeetana waxaan leeyahay maya shan jeer baa iyada laga lisay oo mar baa in laga dhiijiyey markaasaa ilmihii mar qudha lagu wada shubay faradcatun waxay noqonaysaa labada suuraba hal nuugmo keliyunbay intaasi noqonaysaa maxaa yeelay markan horena ee islaanta dee marka keliya laga lisay waxaa la fiirinaya un xaaladdaa ay kasoo infisaleen ama kasoo soxmeen islaanta iyo xagga naaskeeda markan labaadna xaaladan ay calooshiisa gaadheen baa la ictibaarinaya wa fii qawlin hamsun qawl baa wuxuu leeya waa shan qawlku wuxuu leeya waa shan oo dee taa hore waxaa laga dhigayaa un weelkaasun baa mansilata fadyi laga xisaabinaya waay walow shaka hadduu shakiyo hal khamsan hal radaca khamsan inuu shan nuugay ama aqala ama wax ka yar aw hal radaca fi lxawleyn inuu labadii sano nuugay an bacdo ama dabadood falaa taxriima taxriim ma jiro wa fi haaniyati talabaad qawlun ow wajhun baa ku jira waxau sheekhu leeyahay waxaa laga maarmaan ah shanta nuugmo in la xaqiiqsadaa waa laga maarmaan in la xaqiiqsado ilmahani inaanu laba sannadood gaadhinna waa laga maarmaan sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay hadduu ka shakiyo hal radaca khamsan am aqala inuu nuugay shan nuugmo war ma saddexba eed mise shan buu yihi tabo aw hal radaca fi lxawlayn am bacd war awal markaanuu shanta nuugay ma waxay ahayd intaanu laba jirsanin mise intaanu saddex jirsadaybaabay ahayd falaa taxriima wax taxriimi ma jiro maxaa yeelay lianna lasa cadama maa dukir in aanay waxaa la sheegay jirin ayaa ayaa asal ah wafi mas'alati ahaaniya masalada labaad wuxuu leeyahay masalada labaad ee ah inuu labada sano ku nugay iyo inuu ka dambeeyey qawlun qowl shaafici leeyihi oo wejhun ama wej asxaabtu leedahay baa ku sugan bitaxriim oo waxay leeyihiin asalku waxa weeye baqaa ulxawleyn in labadii sane ay baaqi yihiin baa asale buu leeyahi soo xaggaasu milicsanaya wa tasiiru lmurdicatu waxay noqontii nuujisay umahu hooyadii waladii minhu labanu kacaanuhu ka ahaadeenna abaahu aabihii buu noqon wa tasri lxurmatu xurmaduna waxay uga faafi ilaa awlaadihi carruurtiisa waxau sheekhu leeyahay gabadhii markay nuugmadii sidaa ku xasisho islaantaa nuujisay ummahu hooyadii bay noqon wa ummahaatukum allatii ardacnakum hooyooyinkeena idin nuujiyey baa leyihi waladii minhu laban ka islaantan irmaaneeye ee caanahan xaggiisa ay ka yimaadeen abaahu aabihii buu noqonayaa aabiye hooyo xagga nuugmada wa tasrii way faafi dabeed alxurma xaaraantinimadani ka nuugay ayay ka faafi oo ilaa awlaadii carruurtiisa ayay ufaafaysaa carruurtiisii ama nasabka ahayd ama ridaaca ahayd way u faafi oo dee ma guursan karaan islaantii kuma soo noqon karaan laakiin awlaadihii baynu le dee aabayaashii iyo walaaladii iyo islaantii nuujisay way iska guursan karaan laakiin isaga carruurtiisii ayaan dee ayada guursan karayn oo ay u noqonaysaa bisay hooyaba ugu noqotay carruurtiisina ayaya ugu noqonaysaa walaw kaana lirajulin hadday nin usugnaadeen khamsu mustawladaatin shanuu ka ilmo dhashaday addoomood aw arbacu niswatin iyo wa umu waladin faradaca iflun baa min kullin radcatan ka nuugay saara ibnuhu buu noqonaya fila saxi oo fa yaxrumna calayhi xaaraan bay ka noqon liannahuna ayagu mawduu'aatu abiihi aabihii huwii uu dee qabay bay noqonayaan ee walaw kaana badela mustawladaati banaatun hadday yihiin aw akhawaatun falaa xurmata xurma meeshaa ma jirto fila saxi haddaan qabano waxa u yihi sheekhu hadduu nin leeyahay shan mustawlado shan islaamood uu ka ilmo dhasho mid waliba ilmo u hayso oo dee isaga xaggiisa ka irmaan aw arbacu niswatin afar dumar uu qabo iyo wa umu waladin hal umu walado dee wuxuu dumarka afar uga dhigay shani ma suur ma suurtagelaysa sharci ahaan afar islaamadu qabaa ee ula qalgalay iyo umu walado shan tubana xaggiisay ka irmaan yihin faradaca iflun min kulli radca ilmo yar ayaa dabeetana shantiiba ka nuugay mid walba hal radca ayuu ka nuugay ogobay shan nuugma ayaa ilmahan xaggiisa wax ka xaaraantinimaynaysay shantii mustawlado ama afartii xaasiya mustawladadii ayuu mid walba mar nuugay saara ibnuhu hortu isaga inankiisa ayuu noqon sila saxeedaan qaban isaga inankiisiibuu noqonaya kaa islaamaha iyo mustawladooyinkaa qabay maxaa yeelay caanahan uu nuugay ilmahani dhammaantooda isaga xaggiisa ayay ka ahaadeen fa yaxrumna calayhi islaamihii ka xaaraan bay noqonayaan markaa isaga islaamaha uu nuugay ka xaaraan bay noqonayaan ilmahan oo maxay uga noqdeen liannahuna mawduuaatu abiihi dee aabihii aabihi ila waa kan caanihiisi noo isaga kan aabihiibu aabihii buu noqde aabihii islaamihiisi bay noqonayaan aabaha islaantiisuna dee xaaraan bay ka ahay ee isaga ayay hooyooyin u noqdeen maaha isaga hooyooyin u noqon maayaan ee mawduuaatu abihi bay noqonayaan leannahu mid walba teedu dee taxriimkii sideeda usugi mayso taaniga waxaan idhi asaxa ka soo ortay wuxuu leeyahy ibnankiisi ma noqonayo dee aabbanimadu ummadnimaday raacsantay kada ummadnimona meeshii lama helin marka aabbanimana ma jirto walaw kaana bui haddaba ninkani hadduu leeyahay bedela mustawladaat islaamaha mustawladaadka ay ka ilmo dhashay bedelkooda banaat waa hablo banaatun aw khawaat waa hablo u dhalay ama waa hablo ay walaala yihiin oo shan ah masalan ayuu ilmihii mid walba mar nuugay falaa xurmata wax xurmaahay uma dhaxaysa ninkan iyo difliga bila saxi haddaan qabano haddaynu qabano wax xurmiya ma uma dhaxayso muxuu u noqon lahaa haddii meeshaa taxriim ka sugmo dee laba mid unbuu unoqon lahaa ama awow hooyuu unoqon lahaa ila inantiisii ayuu naaskeedii nuugay hablihiisiibuu naaskeedii nuuga awowbuu unoqon lahaa awow hooyo markanuu xagga walaalahana abtibuu unoqon lahaa marka uga xurmaahay dhexdooda iman mayso oo waxay leeyihiin awownimadaas awowgaa hooyo iyo abtinimadaas hooyanima ka horaysa bitawasu bitawasut ilumuuma hooyanima ayaa meesha ka horaysa markay hooyo u noqdaan isaguna awow u noqonayaa hooyo marka ay hooyo u noqotay walaashii ayuu isna abti u noqonayaa marse haddaan hooyanimadii meesha ku jirin abtinimo iyo awow hooye midnaba iman maayo sidaasuu leeyahay falaa xurmata itlaqan ase wuxuu leeyay ma xurmadii waa sugmaysaayo dee banaadkan iyo akhawaadkan unbaa mid uloo kala laga soo qaadaya waa aabaa-ul murdicati haddaba ta nuujisay aabbayaasheed min nasabin ugu aabaa-u ridaaci lama nugo ajdaadun waa awowyaal liradiici kaanaadka nugay wa ummahaatuha hooyooy hooyooyinkeedna jadaadu ayooyinkii weeye wa awlaaduhaa carruurteeda min nasabin aw ridaacina ikhwatuhu walaalihiisii labadiiya wa akhawaatu walaaladiisii dhadiyaa weeye wa ikhwatuhaa iyada walaaladeeda lab iyo wa akhawaatuha walaaladeeda dhadigina akhwaaluhu iyo wakhaalaatuhu weeye abtiyaashii habaryadihii wa abuu dil labani kacaanaha u saaxiibka aabihiina jadduha awowgii weeye wa akuuhu walaalkiina camuhu adeerkii weye wakada baaqi saasuun waxau sheeku leeyahay waa abulmurd waa aabaa-ulmurdica tan wax shaksiisay ee naaska shaksiisay aabbayaasheed oo ma aabbayaal badan bay yeelan karta dee haa awowyaalkii baa markaa meeshii soo gelaya marka aabba la yidhaha midda labaad dee qaar ridlaac iyo qaar nasabna way soo geli karaan xaggaasay ka jamcismi karaan min nasabin aw ridaacin aabbayaashii islaamtan wax shaksiisay ugu aabba ahaa min nasabi dee kii dhalay iyo awowgeedi iyo aabaheed dhalay aw ridaacin ama nuugmo caanahay nuugtay dee kii lahaayoo kale aabaheed buu noqonaya ajdaadun liradiic kan naaska nuga awowyaalbay u noqonayaan awowyaal